الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب المشركة قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعله مع أولاد أم شريكا واقسم على الجميع ثلث التاركة naadimku raxmatullaahi calayhi halkan wuxuu ka bilaabayaa masalo maalan khilaafsan qawaaciddii aynu hore u soo ogaanay oo ay ku magacaabaan faradiyiintu mas'alatulmusharaka ama musharika ama mushtarika ama ximaariya ama xajariya ama yamiya magacyadaas iyo kuwo kaleba waa leedahay waxaynu naqaanay marka maalan ahlulfaradku ay dhammaystaan dhaxalka in casabadu dhacdo sidaasibaa asal ahayd oo ay iska tagaan oo axkaamta casabadu leeyihiin ka mid bay ahayd in maalan haddii xoolaha ay la keliyoobaan ay wada qaataan oo aanay waxba ka tegin haddii istiqraaq dhaco oo xoolaha la dhammaysto faradku dhammaystana inay dhacaan haddii waxa weeye wax soo hadhaana inta soo hadha inay qaataan axkaamteeday ka mid ahay marka maanta iyadoo laga dhammaystay ayay rabaan fuqahada qaarkood inay yidhaahdaan waxa weeye arrintaa iyada a la dhaxal waasiin maayee waxbay qaadanayaan tan noocaasiya buu rabaa inuu inoo ishaaro bal marka aynu eegno suurada uu tilmaamayo sida ay u dhigan tahay wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi wa in maca zawjin wa ummin tusibii ay wa in tusib haddii aada hesho maca zawjin zawj la jirkii iyo wa ummin hooyo la jirkeed awlaada ummin walaalo hooyo oo maca shaqiiqin shaqiiq la jirkii jooga shaqiiqaasi oo casabi casaba ah oo shaqiiqii sifowtay casaba ah shaqiiqaasiyo casabi casaba ah fajcal ka dhig hu oo shaqiiqa ah maca awlaadi ummin awlaadul umka la jirkooda waxaad ka dhigtaa sharika ay mushaarikan mid la wadaagsanaya ka dhig mid wax la leh oo la wadaagsanaya ka dhig waqsim qaybi calaaljamiici dhammaantood waxaad u qaybisaa ulusa tarika tarikada uluskeeda ay liumku lahaayeen u wada qaybi naadimku raxmatullaahi calayhi wuxuu rabaa inuu inoo ishaaro mas'alo maala cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu la tilmaamay inuu laba markaa xukun marba mid maray oo markii horena qowlka saxda ah ee qawaacidda shariicada waafaqsan uu raacay ee tilmaamaya xadiiska nebiga waafaqsan sala allahu alayh wasalam alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar masalan in la haleeshiiyo ahlu faradka markaa faradkooda in la siiyo oo iyaga laga bilaabo wixii ka soo hadhana nin lab ka ugu dhow in la siiyo waana haalib xukumkaasi waa aqlabi ee wakhtiyo dumar qaadanayeenba waynu soo aragnayoo casabatu macal khayr ay noqonaysay oo aan ragba meesha soo gelay laakiin waa aqlabi waa sida badan marka arrintu markii hore xukun nooca waafaqsan buu cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu uu maray markii dambena waxaa loo tiiriyaa inkastoo ahlulcilmiga in badani diideen sugnaanshiyaheeda oo ay yidhaahdeen waa arrin markaa ansax ahayn waxaa loo tiiriyey inuu markii dambena sidaasi ka gedisan oo runtii aan qawaacidda shariicada meel la ka soo gelaynin waxa weeye in markaa la yidhi sidaasi buu xukumay waana qowlka labaad ee markaa fuqahada in badan oo ka mid ah oo madhabka shaaficiyada iyo maalikiyadii ay ka mid yihiin ay mareen waxaana markaa ay tilmaamaysaa oo uu naadimku leeyahay haddii afar qolo ku yimaadaan afartaa qolo ka koowaad waa zawj aan farac waaris ahi jirinoo xoolaha nisfi leh walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad waa zawj ka labaad waa hooyo ay la joogaan walaalo tacaduday oo tiroobay fain kaana lahu ikhwa faliummihi sudus binasi lqur'aan bay hooyadu sudus leedahay mar haddii walaalo tacaduday joogaan iyaduna taawey waxaa kaloo meeshii jooga walaalo li'um ah oo tacaduday oo wax dhaxlaya iyaguna fahum shurakaau fi hulus weeye mar hadday mid ka bataan oo fain kaanuu akara min dalik fahum shurakaau fi ulu ulu bay iyaguna leeyihin waxaa kaloo weheliya shaqiiq casaba ah shaqiiqa casabada ahi inuu lab noqdo iyo in dhadig weheliyo farqi ma leh waayo mar kastaba waa casabo ama waa casaba binafsi ama waa casaba bilkayr waa labadaa casabo miduu noqonaya mar haddii meesha shaqiiq labi joogo ama dhadig ha weheliyo oo casabatu markaa bilkhayr ha isku noqdeen ama la barax tiran ha noqdeen tiraduna midh ha u qaadan in la sheegaye midh iyo dhowr waa isku mid ashaqadu intay yihiin afartaa qodob marka la helo zawj nisfi leh hooyo masalan sudus leh walaalo li'um oo hulus leh ashiqo casaba ah ama casabatu binafsi casabadu ha noqoto ama bilkhayr ti duunisa ha noqoto xaaladda noocaasiya madhabka saxda ah ee nusuusta qur'aankana waafaqsan ee aayaadka aynu tilmaamaynay la imanayaa waxaa weeye in masalada lix qori lagu dhiso qaabka wax loo dhiso waynu arki doonaa lix qori marka lagu dhiso in zawjka nisfi oo saddex qori a la siiyo hooyadana sudus oo hal qori a la siiyo walaalaha li'umka ah ee tacadudayna thulus oo laba qori a la siiyo lixdii qori halkaa ay ku dhammaadaan lixdii qori nisfigii oo saddexa waxaynu siinay zawjka hooyadana midhkeedii oo sudusa baynu siinay li'umkiina waxaynu siinay labo oo ulus ah lixda marka laga dhigo saddex meelood meel ahaani waa laba qori intaasaynu iyagana siinay xoolihii istiqraaqulfuruud baa dhacayoo way dhammaadeen sida saxda ah waxay tahay in la yidhaahdo ikhwada ashiqadaa iska taga ina kala kaxeey sidaasi baa nusuusta waafaqsan waana sida cumar ibnu khadaab loo tiiriyey radia allahu tacaala canhu markii hore laakiin mar labaadkii wakhti kadib ijtihaadkiisii wuxuu isu bedelay bay yidhaahdeenoo masale masaladii la mida u timi oo weliba ay soo arooriyaan kelimaad ay ku garnaqsadeen laakiin aad mooddo cumar ibnu khadaab oo kale oo la ogaa xaqa siduu ugu adkaa waxaasoo kale inaan agtiisa lagaga garnaqsadeen oo ay markaa tilmaamayaan inay yidhaahdeen ama aabbahayo ijcal abaana ximaaran aabbahaya dameer ka dhig ama xajaran filyamiba ka dhig waxaad ka dhigtaa dhagax bad lagu riday oo kale alaysat ummanaa waaxida miyaanay hooyadayo mid qura ahayn miyaan hooyana wada dhalin haddaanu nahay liumka iyo ashiqada haddii aabbuhu waxba noo kordhin waayey bal isaga tuurba oo miyaanay waxa weeye hooyo qurana wada dhalin sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayh oo arrintaa tacliiqinaya wuxuu yidhi haddii waxa weeyaan aabbahood laga dhigo dhagax fa hum axjaar iyaguna waa dhagxaante iyaga laftoodana waa la mid iyagana waa in la tuuraa aabbahayaa dhagax ka dhig xajaran mulqan filyami ka dhig de idinkuna waxaad tihiin axjaar marka waxa weeye ee habboonta iyagana in badda lagu tuuro de marka xaqiiqatan waa cibaaro aada moodo inay adag tahay oo xitaa cumar ibnu khadaab radi allahu tacala canhu si agtiisa kelmaddaa looga odhan karo oo waalid dhan oo sharcigu maqaamka la og yahay siiyey haddaad doonaysa dameerba ka dhig aabbahayo waxaa habboon inuu ama mudaahiraysa inuu xanuujin lahaa qisadu markaa fiiha maa fiiha marka madhabka shaaficiyada maadaama uu shiikhu yahay dee masaladan oo qawaacidda khilaafsan ayay markaa aaminsan yihiin oo ay kaga dhaqmaan qaacidadan masalada musharikada leh ama ximaariyada marka daliil kale ma leh laakiin cumar ibnu khadaab unbaa loo tiiriyey cumar ibnu khadaab haddii loo tiiriyeyna haddii aqwaasha saxaabadu iskhilaafto bal cumar oo qura ay iskhilaaftay dee xujo ma noqonayso mar hadday masaladii isku khilaafaan ee waxaa xujo noqonaya kitaabka iyo sunnada wixii waafaqsan in sunnada loo celiyo wey iyo kitaabka oo dabeedna la eego kitaab iyo sunne marka loo eego ta waafaqsan uu la socodsiiyo ta soconaysaana waxa weeye inaanay waxba la wadaagsanayn ee la yidhaahdo waa dhacdeen laakiin waa suure beled markaa ku dhaqmaya madhabun min almadaahib dhexdooda inay adkaato oo hadhow kal qur'aaniyoo kale ay kugu soo xujaystaan waxa weeye markaa sheikh hebel baa yidhi musharikaa la yahdaa tii wax wadaajinaysay ama musharaka tii la wadaajinayey ama mushtaraka tii la wada lahaa ama ximaariya tii dameerka loo nisbeeyey ama xajariya tii dhagax adugu magacyadaa intuu wuxuu u sheeg sheego inuu kugu yidhaahdo waa masaladii mudawanka ku ahayd fii kutub lfiqhiya sida ahayd hadday sidaa tahay ma daliilbaa kutub lfiqhi inay ku dawinaata marka adigu masaladu inoo tilmaamaya waa taa runtii waana mas'ala daciif ah waayo qawaaciddaynu soo aragnayba way khilaafsan tahay qawaaciddu waxay tahay asal ahaan dhaxalka lagu yaqaanay adiladuna u gargaaraysaa marka koobaad ehlu faradka wuxooda in la siiyo marka ehlu faradku hadday wax ka tagaan casabada in la siiyo casabadana ta nasabka la horaysiiyo oo ta walaaggu dambayso haddii ta nasabka la waayaa unbaa ta walaaga la siiyaa haddii casababa la waayo labadeeda noocbana in masalada radin lagu sameeyo oo baaqiga soo hadhay cidda ehlu faradkee joogta ee aan axadu zawjayn ahayn in la siiyo haddaan ehlu faradna jirin casabana jirinna in dawil arxaamta la siiyo oo alkhaalu waaritun man laa waaria lahu oo dawil arxaamta dib inooga iman doonta la siiyo haddii dawil arxaamna la waayo oo qofkanaan cidnaba loo garanayo xilfi iyo waxa weeyaan qofuu gacantiisa ku muslimay iyo mid laqiid u ahaayo hayay midna inaan dhaxalka la siine la siiyo baytulmaalka haddii cidnaba loo garan waayo waxa weeye in la yidhaahdo baytulmaalka muslimiinta lagu shubaya hantidiisa waayo meelaan u kaxayna garan mayno muslim iskaga kaaya dhex nool ayuunbuu ahaa marka dariiqadaasaa la yaqaanaa markaa suuragal maaha ilaahay oo qur-aanka inoogu caddeeyey liumku markay midh ka bataan inay uluska wadaagsanayaan in la yidhaahda maanta ashiqana waydila wadaagsanaysaa oo aan weligood waxba alla isugu darin arrin saxa maaha bal waxaad arkaysaa inaanay sax ahayn halkaa shaqiiqa hadday shaqiiqa joogi lahayd oo inan ay noqon lahayd de waxba ugumay dareen kuwa liumka ahina ay ku noqon lahaayeen kuwa liumkana ulus bay siin lahaayeen inantana nisfi bay siin lahaayeen masaladuna waa cawlmi lahayd oo cawl baa geli lahaa cawlkaynu arki doono ma yidhaahdeen hooyaa wadaagtaane waxa weeye adna inanay keligaa nisfi ha qaadanin dhowrkan qof ee liumkii halkan tubana iyo ulus isugu tegine isku darsada oo qaybsada ma yidhaahdeen haddii waxa weeyaan habluhu ashiqadaahi midh ka bataan oo laba iyo ka badan ay noqdaanna oo ulusaan ay yeeshaan saddex meelood laba ahaan markaana liumka lamay wadaajiyeen hadday kumanaan noqdaan ee habluhu ulusaan bay qaadan lahaayeen waxa weeyaan kuwanna ulus bay qaadan lahaayeen hooyaduna suduskeeda iyadu ma dhaafayso zawjkuna nisfigiisa masaladuna waa cawlmi lahayd cawl baa geli lahaa cawlkay inoo iman doona marka waxaad arkaysaa masaladani masale fiican inaanay ahayn waayo suuro qura oo biduuni daliila in suwarta oo dhan laga dhex saaro oo magac gaara loo bixiyo oo aan daliilna ku iman axkaamtana laga qaato min alkitaabi wasunnati walijmaaci walqiyaasi saxiix iyo adilada kale ee raaci karta ee min hada alqabiil noqonaysa usuuliyiinta agtooda macruufka ka ah dee masaladani markaa masale saxan maaha iska ilow wain maca zawjin waummin tusibi wlaada ummin maca shaqiiqin casabi fajcalhu maca wlaadi ummin sharika waqsim cala ljamiici ulsa tarika wain tusibi hadaad hesho wain tusib haddaad hesho maca zawjin zawj la jirkii iyo wa ummin hooyo hooyo inay noqotaa shardi ma aha haddii ayeeyo tahayna waa la mid waa saaxibatu sudusunbaa muhiima zawj isagu waa lagama maarmaa waa qasab iyo wa ummin hooyo halkaa ayeeye haddii lagu bedelana waa la mid waa xukunku waa musharaka un wey kuwaasiyo maalan awlaada ummin ay maca awlaadi ummin wain tusib haddaad hesho maca zawjin zawj la jirki iyo wa ummin awlaada ummin haddii aad hesho walaalo hooyo oo mac shaqiiqin shaqiiq la jirkii jooga walaal aabbiyo hooyo la jooga oo casabi casaba ah hadduu ehlu farad yahay buu rabaa inuu ka saaro meeshoo yidhaahdo ehlu farad hadduu yahay faradkiisuu qaadanaya laakiin markuu casabada yahay ku yara cidhiidhi maanta halkaa haddaanu shaqiiq ahayna liab yahayna waxba ha siinin shaqiiqun ku qayd daliil gaarana meeshii ma leh fajcal ka dhig hu oo shaqiiqa ah maca awlaadi ummin awlaadul umka la jirkooda sharika mid la wadaagsanaya ka dhig waqsim qaybi cala aljamiici ulsa tarika ulusu tarika u wada qaybi oo intaad isku dhex badhaxdo ashiqada iyo liumka waxaba lium ka dhig saaxiburaxbiyaba waa kii tilmaamayey fajcal kullahum liummin wajcal abaahum xajaran fi lyami fahadihi mas'alat mushtarika saaxibraxbiya saasuu isaguna ka tilmaamay dhammaantoodba lium ka dhig buy oo miyay lium noqonaya qaarkoodna waa ashiqo qaarkoodna waa liume ulusu tarikadana u wada qaybi taasi waa masaladii mushtarakada buy markaa waa mushtarika wey ka gudub baabu axkaami miiraai ljaddi saxiix wain cala awowga saxiixa ah axkaamtii dhaxalkiisa haba sarreeye eh maxaa laga yeeli jadka saxiixa ah axkaamta dhaxalkiisa haddii qowlka aynu nafteennu ku xasiloon tahay la qaato oo ah madhabka xanafiyada iyo muxaqiqiinta in badani qowlka ay mareen oo madhabka jumhuurka la khilaafo waad iska nasanaysaa oo qalbigaagu waa degaya oo masaladu way hawl yaraanaysaa waayo maxaad ka dhigaysaa awowga aabbuun baad ka dhigi ilamaa masaa'il yaroo kooban mooyaane inta kale waa aabbe markaa waad nasanaysaa qalbigaaguna waa xasilaya haddaad se qowlka jumhuurka qaadato qayb iyada lafteeda qawaacidu shariica aan lagu oqoon oo dhaxalka qawaaciddiisii garab marsan ayaad waxa weeye ku arki doontaa oo wax loo qaybinayo laakiin maadaamuu qowlu jumhuur ahlilcilmi yahay intaanad naqdin ee wax ka sheegin hortuu marka hore fahan asalkeeda bannaanba baabkay doonaysaba ha noqotee baabka markaad fahanto ee min daqaa'iqihi aad garato ayaa la khilaafaa haddaad khilaafayso laakiin marka qiyaasku kugu adkaado haddaad tahay daahiri aniga i qor madhabka daahiriyadaan ka haystaa iga daa waa ku dawaqaybe eh de taasi sax maa markaad si dhaba u fahamto qiyaaska ee aad meel ku tiiriso khilaaf adoo garanaya masalada jadwal ikhwa had markaad si dhaba u fahanto ee meel iskaga tiiriso hataad rabto khilaaf waxaad tahdaa waa masalo daciifa laakiin markay kugu adkaato waa masalo daciifa ha odhan oo ha khilaafi marka runtii waa masalo had iyo jeer adaygeeda iskale salafkuna si badan bay uga dayriyeen masaladan oo uga digeen iyo ku dhiirashadeeda laakiin runtii marka si dhaba adilada isha loo geliyo cilmigiina la dawinay ee lasoo ururiyey qolo kastaaba waxay xujo ka dhiganaysay waxaa kuu daahiraya qowlka awowga in aabbe laga dhigaado walaalaha uu ridaa inay xoog badan tahay maxaa yeelay abwaabta kaleba aabbaha iyo awowgu iskumwaday maraan baabka nikaaxa marka la joogo isku qaban maayaan walaalaha iyo awowga welinimada in awowga horeeyo oo inanta marka aabbaheed laga soo gudbo in awowga loo imanayo oo awowga horeeyo iskuma hayaan baabka nafaqada in awowga uu biil kugu yeelanayo adiguna aad ku yeelanayso wakhtiyo badan layskuma hayo mas-uuliyaddaadana uu yeelanayo oo mas-uulka a noqonayo laakiin akha wakhtiga uu mas-uulkuu noqonayaaba yacnii waa arrin aan markaa iska yar buu noqonayaa haddii xitaa biil la saaro maruu dhaxal leeyahay iyo marar bay imanaysaa ee xitaa biil ku yeelan mayse calaa qowli bacdi ahli ilcilm masalan qisaasta walaalaha in laysu dilayaa waa bilijmaac laakiin awowga ma loo dilayaa ilmaha uu awowga u yahay hadduu dilo masaladu khilaafi bay noqonaysaa oo waalidka looma dilo ilmihiisa awowguna ma ku jiraa mise waa aabbaha iyo hooyada uun macnaha waa mas'ale khilaafiya hadday tahay maalan abwaabta zakada iyo zakada ma la siinaya waa maya waa aabbe markaad eegto intaasoo abwaab oo shariicada ah haddaad halkaa kaga soo qabato waxaad arkaysaa maqaamul abi buu taagan yahay aabbaha buu halkiisa soo fadhiisanaya walaaluhuna masoo uma soo dhowaan karayaan maanta maxaa qoorta ugu duubay ee qoorta loogu duubay odaygii dhammaa walaalaha maxaa iyo iyaga qoorta laysugu xidhay marka kaleba uma yimaadaane isku abwaabba maaha eh macnaha hawsheeda iska leedaha laakiin kollayba mar haddii qowlkii jumhuurka uu yahay in wax ay wada dhaxlayaan beledkanna madhabka laga haystaa shaaficiye yahay haddaad wax dhexlayso inaad baabkan si wacan u taqaana waa laabudda de haddii kale ummadda waa indhaha isla gelaysaa markaa si aan loogu degdegin soomaalidu waxay ku maahmaahaan saddex midnaba laguma degdega bay yidhahdeen masale jad meher carmal iyo maqrib daruureed saddexda midnaba laguma degdega bay yahay masale jad laguma degdego oo waynu arki doonnaa furuucdeedu siday u badan tahay oo inay si yar kuugu dhuumataabaa laga yaabaa iska hubso ha ku degdegeyna meher carmal iyadana ha ku degdegin warqaddan ay ku tusaysaa inay fuujari tahay baa laga yaabaa oo waxaani aanay saad moodaysa ahayn waxaa laga yaabaa in la ceshadayba markay ku taado waxa lay furay saddex sano ka hore warqaddii kuula soo baxdo in hadhow rajciyana lagula soo baxo waa suure oo ka kalanaya haddaba warintaaba iyada iswaalayso oy diidayse laba sano ka hor baan ceshaday waanay ogtaha way siilyeelaysaa waa wax dhici kara waxaa dhici kara in lagu yidhaahdo ilmay nagala timi ka qubanayey oo hadhow aan ceshigaba lagugu qabsanay ilmaha koobaad ee kuu dhashaba lagugu qabsado waa wax meesha soo geli kara waxaa laga yaabaa keedii hore inay sooba cawartay oo hadday doonto sooba dishay waa wax dhici kara adna iyo qoorta kaa jarina iska hubso marka almuhim waxay noqonaysaa sheekacadu carmal markay soo gaadho u fiiro yeelo oo waxayaan laguma degdege adoo ishuba oo wax hubsaday gal hawsha iyadoo arrin kastaaba uu hubsiinada ku habboon yahay misna way ka sii mudanta maqrib daruureedna waa sidaasi leego bal in cadceeddi dhacday waxaa laga yaabaa haddaad soomanayd adoo ku dhuftay dee samankii nebigeena waa dhacday in lagu yaado qoraxdii waa soo jeedaa oo dabeedna aada yaabtaba marka isagana laguma degdegay iska hubsabaya mar daawa maqrib daruureed uu yahay ha ku degdegin bal haddaba aynu eegno masalada awowga haddaynu damacno inaynu gudagallo ama hadal aynu ka nidhaahno wax badan bay inaga qaadanaysaa maadaama waktiguna iskaga kan cidhiidhiyoon yahay aynu isku dayno inaynu gudagallo masaa'ilkiisa ugu horrayn waxaad ogaanaysaa walaaladan la sheegayaa waa likayr ulum waa kuwii aan kuwa hooyo ahayn waa ashiqadii iyo liabkii marka waxaa dhici karta inay ashiqo qura la joogaan waxaa dhici karta liab qura inay la joogaan waxaa dhici karta labadoo isku jiraaba inay la joogaan walaalii aabbe oo qura inay yihiin cidda awowga wehelisaa ama kuwii aabbiyo hooyo ama labada qoloba inay wada joogaan oo odayga yar isu garabsanayaan waa suure marka qaala naadimu raximah llahu tacala raxmatan waasica axwaalu jaddin min abin maca ikhwatin أxwaaل jaد min ab mع إkhوaة لغayri أm amسة bاlcidة أxwaalu jadin jadka xaalaadkiisa jadkaasioo min abin aabe xaggii ka ahaaday waa jadkii صaxiix ahaaye mac ikhwatin walaalala jirkeedna uu markaa ku yahay xaalaadkiisaasi xaalaadka jadka aabbe oo maca ikhwatin walaala la jirkood jooga walaalahaasoo ligayri ummin kuwii hooyo aan ahayn ee kuwii ashaqadaha ama aabbe ah khamsatun shan weeye bilcidda tira ahaan shan weeye xagga tirinta shan weeye shanta xaalana waxay noqonaysaa laba xaalo wuxuu leeyahay marka iyagoo qura ay noqdaane aan wax ehlulfaradahi wehelin saddex xaalana wuxuu yeelanayaa marka jad iyo ikhwo iyo ehlufarad la joogo ehlufarad weheliyo marna waa labadoodoo qura waa jad iyo ikhwo wada jira oo laba xaalo ayuu yeelanayaa mid ahaan marna ehlufarad baa weheliyo oo saddex xaalo mid ahaan buu yeelanaya waa shantaa xaalo axwaalu jadin jadka xaalaadkiisa jadkaasoo min abin aabbe xaggii ka ahaaday maca ikhwatin walaala la jirkood ligayri ummin walaalahaasioo kuwii hooyo kayrkood ah khamsatun shan weeye bilcidda tira ahaan shan weeye kow yuqaasimu likhwa walaalada ayuu wax la qaybsadaa in fardun fuqid ay in fuqida haddii la waayo fardun fuqid farad haddii la waayo maxnaa asxaabu lfardi haddii cid ehlu farada la waayo walaalaha ayuu wax la qaybsadaa markaan ehlu farad jirin oo iyagu ka mid noqda aw amase kama mid noqde eh ya'hudu wuxuu qaataa athulutha thulus buu qaataa ini thulsu yazid ay in yazid hadduu dheeraad yeesho ama uu bato athulhu hulusku haddii uu bato yazid haddii hulusku bato oo calalmuqaasama uu ka batana hulus buu qaataa haddii muqaasamadu u roon tahayna muqaasamadu qaataa markaan ehlu faratirin waa labadaa midu wuxuu leeyahay awow saxiixa jad saxiixa oo la jooga ikhwa likayrilum ah aan kuwii hooyo ahayn kuwa hooyo inuu ridayo waa bilijmac kuwa hooyo uma iman karaan waayo kuwa hooyo awalba waxaa ridi jiray asal lab asalka labna dee waa aabbe iyo iyo awow walaalaha hooyo waxaa rida asal lab iyo farac waaritha labadaasaa rida biijmaci ahlilcilmi maadaamay sidaa tahay ti hortu walaala liumahi awow u iman maayaan iyaga halkaa inaga dhig kuwa qure u imanaya waa walaalihii aan kuwa hooyo ahayn oo shaqadiiyo liabkii marka hadday awowga la joogaan xaalaadkoodu waa shan buu yidhi shan xaalay leeyihin shantaa xaalo waxaad u kala qaadanaysaa maray labadoodoo qura yihiin awowga iyo walaalaha iyo mar ahlu farad weheliyo markay iyagoo qura yihiin awowga laba xaalo ta u dheef ron c ee qoladan wax u qaybinaysaa maxay qirsan yihiin waxay qirsan yihiin in awowgu walaalaha ka sarreeyo waa qirsan yihiin marka inay ku xijaabaan bay ahayd lakiin kuma xijaabina iyagiina may qadin waxbay u dhiibeen marba awowga ta u dheef ronsi labadaa xaalo waxa weeye muqaasamo iyo ulusu jamiici ilmaal xoolaha saddex meelood meel ahaan inuu qaato labada kalena walaaladu qaybsadaan iyo inuu walaalada ka mid noqdo labadaa xaalo ta u dheef ronsi waxaanaad ogaanaysaa shan suuro muqaasamada u khayroon shan suuro muqaasamada inuu iyaga ka mid noqdo wax la qaybsado ayaa u dheefroon sababkuna waxa weeye walaaladii muxuu noqonayaa waa markuu walaaladu ay labanlaabkii ka yar yihiin walaaladu hadday labanlaabkii isaga labadii marka walaal laga dhigo isagii oo walaal ah oo magac walaal leh oo nin walaalo ah labadii hadday ka gaabtaan labanlaabkii hadday ka gaabtaan muqaasamadaa u khayroon hadday labanlaabkii masalan ay ka bataanna waxaa u khayroon ulusu jamiici ilmaal taasina waxay noqonaysaa shanta suuro ee noocaas ahi waxa weeye ee masalan ay muqaasamada u khayroon tahay waa markuu la joogo hal ukto oo qura ukhtadaasi shaqiiqa ha noqoto ama liab ha noqoto farqi ma leh hal ukhtoo qura markay la joogto maxay wax ku qaybsanayaan lidakari milu xad lunhaya markaa isagaa badsanaya muxuu ku falayaa in waxa weeyaan ulu la siiyo ulusaan buu qaatay muqaasamadii baa u badan moogta markaasoo kale walaal buu iska dhigayaa inanta walaal buu isaga dhigayaa waanu casabaynaya calaa qowli jumhuur iyo inay laba hablood la joogaan iyadana muqaasamada u khayroon labada habloodna xoolaa bar bay isku qaadayan isna barka kale u qaadanaya ile walaaladu ka mid yahay iyo markay la joogaan saddex hablood waa suuro saddexaad markaana inta shan qori laga dhigo ayuu laba qorina isagu qaadanaya saddexda qori ee kalena iyagu qaadanaya markaana muqaasamada u roon waayo ulus way ka badan tahay shan qori oo laba la qaatay lix qori marka laba la qaataabay ulus tahaye shan qori markaad laba qaadato dee ulus ka badan suurada afraad waa markay la joogo akh iyo ukhta labaa la jooga wiil iyo gabadh wiil iyo gabadh baa weheliya markaana shantii qori baa loogu qaybin oo labana isagaa qaadan labana wiilkaa qaadan midhna inantaa qaadan markaana muqaasamadaa u khayroon hadday la joogaan maalan waxaynu soo marnay inan laba hablood saddex hablood wiil iyo gabadh wiil qura markuu la joogo hadduu wiil qura la joogo suuradii shanaad waa wiil qura haddii wiil qura walaalahay la joogana waa la mid shantaas suuro haddii mid ka mid ay awowga la joogto awowga waxaa u khayroon muqaasamada waayo shantaa suuro shantaba walaaluhu waxay ka yar yihiin isagaa labanlaabkii hadday walaaluhu labanlaabkii ka bataan na ulusu jamiic ilmaal baa la siinaya ulusu jamiic ilmaal baa la siinaya waayo inay cidhiidhiyaan maaha hadday yidhaahdaan shan walaalo ah oo raga baanu nahay waar odayga ordoo iskaga taga baa la odhanaya maydaan caadi ahayn dabeedna waxaynu siinaynaa odayga saddex meelood meel ahaan labada soo hadhay ayaynu shantooda u qaybinayna oo dhex dhigayna odagaynu u burinayna odayga markaa ulus baynu waayo waay labanlaabkiiba way ka bateen waaba kuwan raba inay kusoo ururaan oo dee haddii kale odaygaba intay yaahdaan lix nagaga dhiga ayay odayga sudus siinayaan oo qori u dhiibayaan shanta kalena kala qaadanayaan marka si aanay odayga u cidhiidhiyin odaygii waxaa la siinayaa maxay ulus baa la siinaya iyagana ulusaanka ha qaybsadeen hadday labanlaabkii la sinaadaanna waa isugu mid labada taadsiisaaba waa tii kale sida masalan awow ay la joogto ay la joogaan laba ragoo walaala ah haddaad ulus siisana odaygu saddex meelood meel buu leeyay haddaad ula qaybisana saddex meelood meel ahaan buu leey waa isku mid u marka marka aan ehlu farad wehelin markaan ehlu farad wehelin haddii walaaladu labanlaabkii ka yaraadaan waa shantii suure aan kuu sheegaye awowga muqaasama u khayro hadday labanlaabkii ka bataanna waxa weeye awowga ulusu jamiici lmaal sii hadday isku go-aan oo isleekaadaan oo labanlaabkii oo buuro a noqdaanna kaa doontaba sii wa ulsa maa yabqa can lfardi idaa naqasha bilqismati canhu ahada wa akhada wuu qaadanayaa alifku waa iska alifulitlaaqe wa akhada wuu qaadanayaa ay iljaddu awowgu wuxuu qaadanayaa hulutha maa yabqaa huluska wixii hadhay buu qaadanayaa can ilfardi faradkana ka soo hadhay idaa naqasa waa markuu dhinmayo bilqismati bisababi lqismati qismada sababteeda waa markuu kaga dhinmayo ka hoos marayo canhu ay can ulusulbaaqi ulusulbaaqigaa hadduu qeybta sababteeda uu ka hoos marayo ulusulbaaqiga sii masaladii labaad buu bilaabay oo ah ehelu farad markay la joogaan walaalaha iyo awowga sidee loola dhaqmayaa markaana saddex suuro ama saddex xaalo ta awowga u dheefroon baa la siinaya suurada koobaad ama xaaladda koobaad waa inaad awowga siiso inta ahlu faradku ka tago uluskeed oo ulusu maa yabqa ahlu faradku markay wuxooda la baxaan odayga inaad ulus u dhiibto laba ahlu faradku markay wuxooda la baxaan inaad awowga muqaasamo iyo walaalaha ka dhaxaysiiso oo wax u wada qaybiso oo aad tidhaahid walaalahaad ka mid tahay la qaybso saddex sudusu jamiici ilmaal inaad siiso xoolaha oo dhan suduskii odayga inaad siiso waa kii saaxiburaxbiyaba lahaa walaysa canhu naazilan bixaali macnaha suduska markuu tilmaamayey waxa uu akhirkii ku gebagabeeyey marnaba sudus awowgu kama hoos maro awowgu weligiiba sudus kama hoos maro ama sudus buu qaataa wa in kaana caa'ilan hadduu doono sudusku haba cawlmo oo sudusba ha ka yaraado bisabab ilcawli laakiin ilowba ilow sudus ka hoos mari maayo hadday xitaa keensanayso walaaluhu inay dhacaan meesha waa laga saaraya walaalaha xitaa haddii ahlu faradku dhammaysto odayga sudus baa loogu daraya oo loo cawlaya walaaladana waa la ridaya marka saddexdaa xaalo tii u dheefroon ayuunbaa odayga la siinaya siday ugu kala dheefroon yihiinna qawaacid bay leedahay laakiin iminka wakti ku lumin mayno si aan waktigu inooga lumin oo waxbaa loo eegaa markaad doonayso nisfi marmar aad daabit ka dhiganayso marmar waxaad ka dhigataba qaab loo eegaabaa jira oo markiibaad garanayso ta u dheefroon laakiin wakti ku lumin mayno marka wuxuu yidhi ulusulbaaqi faradka wixii ka soo hadhay ahlu faradka wixii ka soo hadhay ulusulbaaqigaa la siiyaa haddii uu markaa muqaasamo haddii laga dhigo ulusulbaaqiga ka yaraysanayo sidaasaa la yeelaa aw sudsa almaali aw amase ya'hudu wuxuu qaadanayaa sudsa almaali maalka suduskii ayuu qaadanayaa ama waxaa la siiyaa sudusulmaal waa saddexdaa xaalo un waxa weeye ulusulbaaqi iyo muqaasama oo idaa naqasa bilqismati qismadan uu sheegaya waa muqaasamadii aw suds almaali aw amase ya'hudu wuxuu qaadanayaa suds almaali maalka suduskii sudus almaal buu qaadan saddexdaa xaalo tii u dheefroon baa la siinayaa isu eego tii u dheefroon sii ehlu faradka u imanayaana waxaad ogaanaysaa waa lix qolo uun ehlu faradka laguma yimaadaan awowga iyo walaaladan la sheegayo ehlu faradka u imanayaa ama waa binti ama waa bintulibni ama waa zawj ama waa zawja ama waa um ama waa jadda waa lixdaa wey laysa ilaa lixdaasun baa la kulmaa ahlufaradkan lagu leeyahay markay wax qaataan wixii ka soo hadhay waa lixdaa qolo midu waa binti iyo bintulibni iyo zawj iyo zawja waa afar um iyo jadda bas laysa ilaa waa intaa wey cid kaloo maciise ahlufarad ku noqonaysaa ma jiro ahlufaradkii kaleo dhan hawaday ka baxayaan wa fi linaai yucaddu kalakhi lada lmiraai wa yucaddu waa la tirinayaa awowga fi linaai ay maca alinaai haweenka la jirkooda haweenka dhadig manaa dhadiga walaala abaa loo jeedaaya wa yucaddu waa la tirinayaa fi linaai kal akhi sida walaal oo kale lada lmiraasi ay cinda almiraasi marka dhaxalka dhaxalka habluha walaalaha ahi awowga maciisa ahlufarad ma noqdaan iminkaba miyaan ku daray ahlufaradkii lixdii aan sheegayay kuma jiraan inan shaqiiqadabaa joogto oo waa ahlufarad abadan awowbaa jooga marka mar haddii hablo walaalahi la joogaan awow marka koobaad looma farad yeelo waxa weeye wax farada laakiin dib baa marmar wax looga farad yeelaa dibta iyo awalka aan sheegayana dib baynu ka arkay insha allahu tacala waa dib dhigaya hadalkiisa marka marka koobaad waxba looma farad yeelo oo ma suuragal aha ilaa masale uu agdariye yidhaahdo uu inoo keeni doono mooyaane oo iyaduna iska daciifa mooyaane ma suuragal aha markaa sida walaaloo kale uga dhigmayaa buu yidhi markaasuu rabay rabaa inaanad moodin walaalka axkaamtii oo dhan inuu la wadaagsanayo masaa'il inuu ka soo reebaa buu doonaya aw suds almaali ayuu qaadanayaa wa fi linaai yucaddu kalakhi fi lmiraai lada lmiraai wa yucaddu waa la tirinayaa awowgii fi linaai ay maca alinaai haweenka la jirkooda kuwa dhadig la jirkooda kal akhi oo kalea loo tirin sida walaal oo kalea loogu tirinaya lada almiraai ay cinda almiraai marka dhaxalka walaal oo kale uuga dhigan yahay eridina maayo ehlufaradna noqon maayaane isagaa walaal uga dhigan laakiin waa suure mar waa walaal guurguuraya oo siduu dhinac taagan yahay buu kaga baxayaadoo sudus doonanaya odhanaya isku iska taga dhacde eh ama waxa weeya odhanaya ulusulbaaqiga i khayr oone ordo baaqiga meesha dunisan la qabto waa walaal guurguuraya oo nooc kale ah ilaa maca alummi hooyo la jirkeed falaa tanxajib kuma xijaab mayso walaalaha tacaduday hooyada way xijaabaan oo ulus bay ka kaxeeyaanoo sudus bay geeyaan awowgu taa ma samayn karo oo hadday la joogto wiil ama gabadh qura awowna joogo labadanaa walaala ka dhiganoo islaanta raraya abadan ma jirto ma rari karo halkaa walaal ka noqon maayo masaladii maalan maxaa la odhan jiray qaraaweintana kuma jiro horeynuusoo aragno oo halkaana walaal oo kale ka dhin noqon maayo aabbe oo kalena ka noqon maayo labada midna ka noqon maayo halkaasoo kalena oo falaa tanxajib ma xijaab mayso bihi isaga ku xijaabi mayso bal iuluu lahaa muratabu bal iskaba dhaafe athulusu hulus ayaa muratabun lahaa loo ratibay oo markaa hulus bay iska leedahay markuu intaa inoo sheegay intaa hore waxaad ugu xisaabtamaysaa iyadoo ay la joogaan labadii walaalayowe aynu sheegaynay kuwii ashiqadii aabbiyo hooyo iyo kuwii aabbe hal qolo markay la joogto xukunku waa sidaa aynu soo aragnay hal qolo markay la joogto qoladaasi ama ashiqo ha noqdeen ama liab ha noqdeen ka waran hadday labadiiba isugu yimaadaan labadiiba hadday isugu yimaadaan iyaguna baabkii hore ee aynu dhaxalkii aynu soo naqaanay wadadeedii miya mise way khilaafsan tahay ma way khilaafsan tahay qawaaciddaynu naqaano dhan way khilaafsan tahay asalkeedaba baabkan jadwal ikhwa qawaaciddii usoo lagu yaqaanay faraaidka wuu khilaafsan yahay sidiisaba oo maxaynu hore u soo aragnay akh shaqiiqahi meeluu joogo miyaa weligii liab aragteen soo fadhiisanaya dee kan way keenayaan waxaanay u keenayaan qabyaalad yay ka qabyaaladaynayaan odaygay u qabyaaladaynaya odaygaa laysugu kaashanaya waa meelaha fuqahadu qabyaaladda sugeen moogta qofkii oo aan waxbaba qaadanayn ayaa misna odaygii ka hiilinaya ahlucilmiga qolooyinka daciifiya baabkan jad walikhwa waxyaabaha dacfigiisa tusinaya iyo taagdaradiisa bay ka mid tahay bay awow ila waa waalida la ixtiraamaabaa la arki jiray awow walaaloo soo garabsado oo layaado annagu soo walaalama nihin waa adyad moogta marka way isu garabsanayaan iyagoo aan waxba lahayn oo tusaale ahaan marka meeshii awow joogo akh shaqiiqana joogo awowga maxaa u khayroon maxaa u khayroon muqaasamada soo ma inay wax wada qaybsadaan oo xoolaa kala badhaan markaasoo kale maa shantii suuro ee awowga ay u khayroonayd muqaasamadu walaalaha liabka abuu u yeedhanaya haddii cidi ka joogto walaalaha liabka abuu u qayshanaya haddii cidi ka joogto si ay odayga uga dhiciyaan oo aanu ula qaybsane ulusu jamiicilmaal u qaato uga tago baaqiga uga tago hadda kani waxba qaadan maayo loo yeedha ogow oo waxyaabaha qawaacidda shareecada waa khilaafsan ee aad la yaabayso qof dhaxalkii lagu soo daray oo la qadiyey baabkan dacfigiisa waxyaabaa muujinaya aynu kaga baydhnaye nidhi aynu nidhi kaa madhab ka dhigan mayno masalada noocaasiya qof loo yeedhay oo dhaxalkii lagu daray yaa la qadinaya misna oo masala akhii shaqiiq ahaa mid liaba buu u yeedhanaya markaasuu odaygii odhanayaa waxaanu ku joognaa laba walaala abaanu ku joognaa adiga waa kuu simannahay adigu islaamaha maxaa kaa quseeya kana islaan hiblaayaa dhashay kana islaan hiblaayaa dhashay adiga wax kaa quseeya maad garanaysaa sow labada yaduba ma nihin inankaaga ubadkiisii miyaana waa u siman yihin waana runtii de isaga islaan waxba kama quseeya annagu labada yadu walaalaan dabeedna markay laba noqdaan odaygii muxuu u dhib qabayaa inuu ulusu jamiicilmaal ama ay kaga bataan inuu ulusu jamiicilmaal qaato markuu uluskiisa qaato kii liabkaa warod ka tag buu odhanaya ulusaankii isagaa qaadanaya kii liabka ahaabaa jeebka gashanaya adigu awalba odaygaadi gala dhicisa maca salaama aad baad umahadsanta waa min qaraa'ib alfaraa'id moogta nacam ka shaqiiqaa qaadanaya waxba la wadaagi maayo markaasay qawaaciddii dib u shaqaynaysaa shareicadii la yaqaan ila qawaacidda shareicadu maxay ahayd in waxa weeyaan shaqiiqu aanu marnaba liab wax la qaybsan qowlan waaxida masaladanna maanta la qaybsan maayo odayguunbuu wax kala dhiciyey bes iska tag wey haddaba odaygaa yaree la ysugu tegay baan meesha leekay ya odayga yar waa af soomaaliga burco isticmaasha hala yaabina waaya faslun fi lmucaadda ay fi dikri lmucaadda marka masalada aynu gudagelaynaa taa weeye masala faslun waa fi dikri lmucaadda isu tirsiga mufaacala isu tirsiga waxaa la ysu soo tirsanayaa walaalihii moogta marka mas'aladeedii oo awowgii baa wax loo soo tirsanaya waxaan waxba lalahayn baa loo soo tirsanaya waxbaa loo soo xashirinaya kana waa walaalkay kana waa walaalkay waxbaad siinaysa hadduu walaalkaaya maxaa kaa galay waaya waxsub calayhi ibna abin in wujid facdi sahmahu shaqiiqa abadan wuxuu yidhi waxsub xisaabi calayhi ay cala aljaddi awowga waxaad u xisaabisaa ibna abin aabbe wiilkiisii waa akhii liabka ahaaye ukhtaduna waa la mide macnaa ilmihii weladun baa maanta looga jeeda ilmihii aabbe labiya dhatikuu doonaya baa noqde waxsub xisaabi calayhi ay cala aljaddi awowga waxaad u xisaabisaa hee ibna abin u xisaabi in wujida haddii la helo waa haddii la helo meesha joogo u xisaabi oo u tirso oo fa acdi c sahmahu sahmigiisa iyo nasiibkiisa dabeedna c ashaqiiqa kan shaqiiqa ah sahmiga uu liabku hayay ee aada ugu xisaabisay ka qaado shaqiiqa c orad naga tagdhe abadan weligaaba ma aragtaa waa qabyaaladan kuu sheegaya muxuu balfaa'iday haddaan qabyaaladahay waaya wuxuu tilmaamayaa masalo mucaadda ay yidhahdaan isu tirsi isu tirsigu hal marunbuu kuu shaqaynayaa ilaa lixdan iyo sideed masalo ayay noqdaan marka la tiriyo iminka waynu tirin lahayna dee wakhtigaan inoo saamaxayn sheekh maalan ibnu baas oo kalena ilaa labiiyo toddobaatan baan u gaadhsiiyey waaya markay sidaa tahay laakiin masaladu hadalkeedu wuxuu ku urursan yahay uunoo tiro iyo wakhti badan aanan kaaga qaadayn awowga xaaladda ay muqaasama u khayr roonaato mar kasta maaha walaalaha liabkaa uma baahnid haddii aan muqaasama u khayr roonaan xaaladda awowga muqaasama u khayr roonaato ee uu kuwii ashiqada ahaa cidhiidhyado ee yidhaahdo labanlaabkay ma gaadhaanoo aniga muqaasama ii khayr roon xaaladaa cidday ka helayaan xagga liabka ah inay u tirsadaan ayay leeyihin oo awowga cidhiidhyaan wax yar ha kala dhiciyeen ama wax badan ha kala dhiciyeen taasi waa qodob waxay kaloo masaladani la gaar tahay oo kaloo aafo ah awowga sow inamuu soo odhan waxa weeye ma noqoto walaali maciisa ehlufarad ku noqon mayse kal akhi buu uga dhigan yahay soomuu odhan hadhow sidaynu agdariyada ka arki doonno waa marka koobaade hadhow walaalaha liabka ah markay la xisaabtamayso faradkeedii baa loo qadaraya walaalaha liabka ah markay la xisaabtamaysay wax kala dhiciyaan faradkeedii baa dib looga qadaraya markaasaa markay faradkeeda qaadato haddii wax baaqiya u hadho kuwa liabka a la siinaya waxay quroo waxu hadhaana markay shaqiiqad qura tahay ayuunbaa suuragala in wax ka soo hadhaa markay shaqiiqad qura tahay ama hadday shaqiiqad qura ka badato weligeedba suuragal maa waxba kama hadhaan haddii kuwa ashiqada a lab ku jiro liabku midh ma leh odayguunbay wax kala dhiciyeen hadday ashiqadu laba hablood iyo ka badan noqdaanna kuwani midh ma leh liabka ahi waa u hiiliyeenuun laakiin hadday ashiqadu inan qura yihiin shaqiiqad qura waxa suuragala mar kasta maaha waxa suuragala in waxu hadhaan sida zaydiyaat larbaca masaa'il la yahdo afar ah iyo wixii la mid ah markaa waa suuragal inaan waxba u hadhayna waa suure marka hadhow faradna dib baad ka samaynaysa siaad ulahayd baabka jad iyo maca alikhwa hablu ehlu farad maaha ayaad marka masaladan mucaadada la joogo markay awowga u tirsada tusaaleba aan ku siiyo tusaale waxaynu ka dhigi karnaa masalan inan shaqiiqada baa joogta halkanna waxaa jooga walaal liab ah awowgiina waa joogaa soo saddexdaa maa awowga maanta muqaasama u khayroon weliba haddaan doono aan liabka kordhiyo oo ama daynaan kordhinna mee aan kordhiya wa aan lababa ka dhigo laba ka dhigo wiilba si odayga aynugu qasabno ulusulbaaqi xale ulusu jamiici ilmaal maadaama aan ahlu farad joogin waxaynu samaynaynaa awowgii markay inantii shaqiiqada ahayd labada walaala ah u yeedhato awowgii labanlaabkii way ka badanayaan odaygii muxuu dhib qabaa markaa ulusu jamiici ilmaal inuu qaato marka hadalka kaftanka wuu joojinayaayo ulus buu qaadanaya maxaa soo hadhay uluaan uluaankaa soo hadhay inantii ehlu farad bay dib isaga bedelaysaa waxay odhanaysaa haddaan awowgu jiri lahayn saaxibatu nisfi baan noqon lahaa bis waxaan doonayaa xoolaha barhkood inta yaree baaqigaana idinku qaata tusaale ahaan lix qori ka dhig lix qori markaynu ka dhigno odayga maxaynu siinay laba qori oo ulisa baynu siinaynaa afar baa hadhay lixdii adoo ka eegaya nisfigeedu lixda waa imisa saddex qorina inanta shaqiiqada ah sii qoriga hadhayna kuwa leabkaa u dhiib markaasoo kale qori baa u hadhay waana xaaladda qure aynu nidhi markay ikhwada ashiqada ahi inan qura yihiin ayay suuragal tahay in wax u hadhaan inaan waxba u hadhina waa suure hadday laakiin ka bataan weligood waxba u hadhi maayaan marka inantii aan ehlu faradka fii awali qisma ahayn ayaynu fii aakhiri lqisma ehlu farad ka dhignay marka baabkan haraa'ibtiisay ka mid tahay hoos u eeg waxsub xisaabi calayhi cala aljaddi ibna abin ibna abu xisaabi oo ikhwadii liabkaha in wujida haddii la helo oo fa acdisii sahmahu sahmigiisa ashaqiiqa shaqiiqa abadan weligiiba sahmiga liabkana shaqiiqa sii weligiiba intaa markaynu ka gudubno waxaynu ku gebagabaynaynaa masalada akdariyada ee baabkan raacsan baabu alakdariya tii u abtirsatay marka marka agdarka u abtirsatay marka agdarkaasi muxuu yahay waxa weeyaan qofka su-aasha weydiinayey ayaa agdar marka ahaayoo reer agdar ah waxa weeye maya meydkaa ah maya ee masaladani waxay markaa dhooqaysay oo takdiir ku samaysay usuushii dhaxalka ee zayd ibnu haabit radia allahu tacaala canhu uu baabka ka lahaa qowlkaa u dambeeyaana fiican in la yidhahdo waxay dhooqaynaysaa masaa-ishii jadwal ikhwa qawaaciddii uu ka lahaa zayd ibnu thaabit iyo qawaacidda dhaxalkoo dhanba dhammaan way dhooqaynaysaa wuxuu yidhi naadimku raxmat ullaahi calayh laa farda mac jaddin liukhtin awala إلا إذا زوج وأم حصلا فافرض له السدس والنصف لها حتى لتسعة, حتى لتسعة يكون عولها وعضه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي أكبرية لا فرض فرض لأخت ولا الأم الصغنى مع جد أو شرك أولا أهرين kelimaddaa uu leeyahay awalan waa kelimad aada u qayim ah qaydkaasi waa qayim aad buu muhim u yahay oo waxa uu muujinayaa waa marka hore ee dib inay ka noqonayso oo halka saaxiburaxbiya ka ilaaqay isaguma ilaaqine waa qayde saaxiburaxbiya isagu walukhtu laa farda maca aljaddi laha fima caddaa mas'alatan kamalaha زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية إلى آخره إلى آخر الأبيات سيدا سيبو يسبو تلمامو ولا شو فرض ما لهبوي إلى ما حلقها مسألة موياني انت صنبو تلمام لكن صاحب الرح... صاحب برهانية يسبو ما إطلاق وفرض ما لها إلى ما تنمو يعني ما أرن waxaan u jeedaa buu yihi marka koobaad oo wuxuu rabaa masaa'ilkii mucaadada ee hadda aynu soo maraynay ee ay dib ehlu farad ka noqonaysay inuu ishaaro marka wuxuu ku leeyahay awow iyo walaalo wada jooga inan ukhto ah inaad fii awali اlamri tidhaahid waa ehlu farad wax dhici kara maaha ilamaa masaladan mooyaane laakiin fii aakhiri اlamri waad odhan kartaa iyadoo masaladu masalatu jadwal ikhwa tahay intaad marka hore markaad jadka ka saarto ee walaaluhu isku soo hadrhaan ayaad odhanaysaa misna waa ukhto qura oo nisfi bay leedahay ama waa laba ukhto oo ulusaan bay leedahay waad odhan kartaa dib baad wax ka qadaraysaa lakiin fii awali اlamri maya halka saaxib raxbiya ilaaqay isagu waa qayday oo wuxuu yidhi laa farda maca jadin liukhtin awalan laa farda arad liukhtin uma sugna maca jaddin awowla jirkii awalan u horayn marka koowaad awowla jirkii walaal waxba looma farad yeelo ilaa idaa zawjun wa ummun xasala ilaa idaa xasala ilamaa markuu soo xasila mooyaane zawjun zawj iyo wa ummun xasala marka zawj iyo waxa weeye hooyo ay yimaadaanee alifku iska alifulaaqi ay joogaan mooyaane ay soo xasilaan mooyaane oo markaa maxaa la yeelayaa fafrid lahu asudsa wanisfa laha fafrid u farad yeel lahu awowga asudsa sudus u farad yeel wanisfa laha ay wafrid una farad yeel anisfa badh laha iyadana badh u farad yeel iyadana nisfi u farad yeel isagana sudus u farad yeel xataa litiscati yakuunu cawluhaa xataa yakuuna ilamaa uu noqonayo cawluhaa cawlkeedu litiscatin ilamaa uu noqonaya xataa yakuuna ilamaa uu noqonayo cawluhaa cawlkeedu litiscatin ilamaa uu sagaal ka noqonayo sagaal ka gaadhayo oo dabadeedna wacdihi sii dabeedna awowga bilqismati qaybtii wax ku sii asharciyati ee sharciyada ahayd oo hawsha sidaa ha ku daynine qaybtii sharciyada ahayd ee tii hore maxaa ka sii ah tii horea bilaa sharciya ahayd miyaa waay qaybtii sharciyada ahayd wax ku sii kamaamadaa sidii soo hormartay ee qawaacidda shareicada lagu yaqaanay ama baabkan uu zayd ibnu haabit u dejiyey ee lagu yaqaanay oo ah inaanay inaanay ahlu farad walaale ku noqonayn maca aljad fahiya taasi alakdariya ti akdariya u abtirsatay weeyaan ti akdariya u abtirsatay weeye masaladaasi oo akdariyaa lagu magacaabaa masaladan akdariyadu haraa'ib badan bay iska leedahay haraa'ib badan bay iska leedahay masale saxiixana maaha haraa'ibka iska leedahay ee cilmiga faraa'idkaba ay ku khilaafsan tahay waxaa ka mid ah marka koobaad dhaxalka shaksigu ama ehlufarad buu wax ku dhaxlaa ama casabuu wax ku dhaxlaa ama waxa dhacda hadduu laba jihoo kala duwan leeyahay labadaba waxbuu ku wada qaataa hadday kale laba jiha noqdaan laakiin ma dhacdo qof fii mas'alatin waaxida ehlufarad fii awali اlamri ah fii aakhiri lmas'alana noqonaya casabo wax layaqaana maaha wax jirana maaha ilaa mas'aladan mooyaane waayo markii hore maxaa laga dhigay inantii nisfi baa la yidhi waad leedahay maca daalikana odaygiina sudus baa la yidhi waad leedahay misna dib baa la ysugu darayoo inta labadiiba la ysku daraa dib loogu qaybiyey wax la yaqaana maaha wax la yaqaana maaha mas'aladaa qura mooyaane waa qodobka labaadee awow ukhto la jirkeeda ehlufarad ma noqdo zayd ibnu haabit madhabkiisa sidaa ku macruufka ah oo qowlkan jumhuurkana ah ma waxa weeyaan noqonaya ahlufarad laakiin tan ehlufarad ba awalan ba laga dhigay markii koowaad ba ehlufarad baa laga dhigay taasina waa masalo khilaafsan waa midda saddexaadee waxaa markaa la sameeyey masalada waxa asal ahaa oo baabkan lagu yaqaanay haddii xooluhu dhammaadaan oo sudus qura hadho awowgaa la siin jiray haddii xitaa waxbaba la waayo suduskii ama wax ka yara hadhaan amaba waxbaba hadhi waayaanna awowga daraaddii masalada waa loo cawli jiray laakiin masalo fii baabi iljad ah oo inan walaala daraaddeed loo cawlay tan mooyaane maynaan arag masale kaleba cawlkuma galo fii hadal baab marka la joogo dee maanta cawl bay geliyeen taasina waa arrin kale marka runtii masaladani kharaa'ib badan bay leedahay wax badan baa ku sugan waa midda kale waxaa wax kaloo lasii yaable ah marka la doono waa la ysku halxidhaaleeyaayo siday u samaysan tahay lafteedu waa si yaroo la yaab leh oo bal markaynu iminka dhismaheeda soo saarno ayaynu halxidhaalaheedana tilmaami doonaa marka koowaad waxaa isu yimi afar qof waa awow iyo inan walaal ah iyo zawj iyo hooyo sida saxda ah marka loo qaybinayo ee adilada markaa kitaabkana sideeda loo raaco awowguna aynu tilmaanay qawaacidda shariicada mucdamkeeda inuu aabbo yahay oo barta aabbaa soo fadhiisanayo waxa weeye zawjkii hortuu nisfi buu leeyahay binas ilaaya in badan baynu ku celcelinay iminka waa si fudud baynu isaga soconaynaa hooyaduna maadaamaan walaalo tacaduday joogin iyaduna thulus bay leedahay faracna ma jiro walaalo tacadudayna ma joogaan iyaduna ulus bay leedahay waaya waxaa soo hadhay awowgii awowguna sudus buu leeyahay waayo wax kale oo maanta u hadhayaaba ma jiraan intaasaa hadhaysa masalada lix ku dhis markaad lix ku dhisto waxaad siisaa zawjka barsi oo saddex ah hooyadana labo oo ulusa sii awowgana qoriga u dhiib masaladu saasay sax ku ahayd halkeedaa in loo daayo looma daynine ukhtadiioo beri hore iska tagtay ayaa ahlu farad laga dhigay awowga waxaa leeyahay muxuu ahaa zawjku nisfigiisu muxuu ahaa saddex soo ma ahayn cawlka aynu dib ka arki doonno iyo siduu u samaysmayo faradkeediioo saddexabaa korka lagaga daray masalada deedna sagaal bay noqotay waana kan tilmaamaya xataa litiscatin yakunu cawluha oo tanuu saa leeyahay wy sagaal bay noqotay toddobiyo labaatan baanay ka ansixi doontaa marka dib loo qaso marka hore haddii sideedaa loo daayo waxbay ahaan lahayd waxa weeye waxaa la samaynayaa hooyadii laba qoraa loo dhiibi zawjkiina maxaa la siinayaa saddex sow shan maaha afarta soo hadhay jadku muxuu haystay midh oo sudusa inantuna waxay haysataa saddex oo nisfi ah afartooda isugu dar ma u qaybsamaysaa marka odaygana laba madax laga dhigo inantana madax maya saddexdaa madaxyadooda ah ku dhufo masalada sagaal saddex lagu dhuftay waa toddobiyo labaatan wabihaa tasix bartaasay ka ansaxaysaa markaasaa zawjkii saddex loogu dhufanayaa saddex sagaal buu leeyahay hooyadana labaa saddex loogu dhufanayaa lix bay leedahay iyagana afartaa saddexda loogu dhufanayaa waa labiyo toban odaygana sideed si inantana afar si ma aragtaa agdariyadu waa noocaa marka runtii daciif waa dhaaftay waa fii qaayat dacfi wey markay sidaa tahay hal xidhaalay haddaba yeelatayoo qariibnimadkan waxay ku darsatay in marka la doono dhowr hal xidhaale kaaga iman karaan marka la doono waxaa lagu odhanayaa afar qof oo dhaxal isugu yimi midkood qaatay ulusulmaal kii labaadna qaatay ulusulbaaqi inta hadhay uluskeed kii saddexaadna qaatay ulusu baaqi lbaaqi ulusulbaaqiga uluskiisii qaatay kii afraadna qaatay baaqigii waa afar qof mid wuxuu qaatay ulusulmaal midna ulusulbaaqi midna ulusulbaaqi lbaaqi midna baaqigii waa agdariyadii zawjkii wuxuu qaatay ulusu maal oo toddobiyo labaatankii sagaal buu qaatay saddex lagu dhuftay sagaal baa toddobiyo labaatan hooyadiina lix bay qaadatayoo siddeed iyo tobanka soo hadhay uluskeed weeye siddeed iyo toban uluskeed markaa waa ulusulbaaqi ka koobaadoo zawjkiia muxuu qaatay ulusul markaa maali kaamila wey waa ulusu jamiic ilmaal buu qaatay maxay qaadatay hooyadiina ulusulbaaqi ukhtadiina maxay qaadatay labiyo tobankiibay ka qaadatay saddex meelood meel ahaan iyaduna waa ulusu baaqilbaaqi odayguna sideed buu qaatayoo waa baaqigii hadhay haddii lagu yidhahdo afarta qof ee noocaasa sheeg waa agdariyun baa lagu sarbeybaya markay doonaanna waxay yidhaahdaan wejiga labaad bay u dhigaan oo waxay yidhahdaan afar qof oo dhaxal isugu yimi oo mid qaatay jus-un min almaal maalka qayb ka mida buu qaatay kii labaadna kaa hore intuu qaatay barhkeed buu qaatay kii saddexaadna labada hore intay qaateen barhkood buu qaatay kii afraadna saddexduba intay qaateen barhkood buu qaatay wa iyada uun masaladu qaraa'ibta kaley leedahay si badan bay isugu rakiban tahay waxbaa isku si ah maalan marka la yidhaahdo wuxuu qaatay jus-un min almaal markii hore soo xagga sawjka kamaynaan soo bilaabin oo awowga ugumaynaan dambaysiin iminkana awowga ka bilow awowgu muxuu qaatay sideed qori soo ma ahayn isaga jus-un min almaal baa lagu cabiraya qofka labaadee ku xigaa wuxuu qaatay kaasi intuu qaatay barhkeed waa inanta inta awowgu qaatay barhkeed bay qaadatay oo afar ah qofka ku sii xigaa wuxuu qaatay labadoodaa hore intay isku qaateen barhkood labiyo toban barhkeed miyaanay lix ahayn hooyadii baa qaadatay moogtahay labadaa hore intay qaateen barhkood ka afraadna wuxuu qaatay saddexdooduba intay qaateen barhkood sideed iyo toban bay saddexdoodu qaateen inantoo afar leh awowgoo sideed leh hooyadoo lix leh waa sideed iyo toban zawjkuna sagaal buu haystay saddexdoodaba barhkood buu qaatay hal miyaanay waadix ahayn halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam